waa hagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysa tan iyo maanta waxaa soo baxayay warar sheegaya in beeshii axmed garaad oo kamid ah beelaha dega gobolada sool sanaag iyo cayn ee shirki buurowadal ay kalsoonida kala noqdeen haddaba jiib haddaba caaqil cabdilaahi xasan kambi oo kamid ah cuqaashi iyagu kalsoonida shirkaasi kala laabsayeen taleefonka magaalada garoowe kula xiriiray shabakada wararka ee dhodkam ayaa weydiisay caaqilka inuu faahfaahin naga siiyo sababaha keenay shirkaasi ka baxaan
waxaa shirkaa waxaa arrimahaas keenay shirku wuxuu ahaa sidii shirku waxaa shirka lagu qabtay beesha shanaag iyo sool iyo cayn waxaa keenay shirkaa sidii loogu talagalay noqon waayey waxaa dhex galay dad dana gaara leh shirkaas sidii wixii loogu tagalay talagalay waxaan ahayn lagala kulmay marka markii aanu aragnay inaan kala ku jiro sidaa darteed aanu kaga noqnay caaqil wa ayuu dadkan ganaha danaha gaarkaa leh shirka idinku aada uga baxdeen aada kalsoonidii kala laabateen
waxa un waxaa adigu ma aanan jeclin dadku iyaga ha iska soo bixin laakiin ma aanan jeclin magac dhowgooda waa shadadun laga warhayo dadkii uun dad kamida baa sidkaas sidan ugu talagalay dabadeedna iyagaa iska soo bixi doono de waa la ogaan karaa waa unse dadka aanu anagu shirkii mar hadduu xumaaday aanu uga baxnay weyi caaqil haddaan su-aal kale ku weydiiyo wararka qaar waxay sheegayaan shirka waxaad uga carooteen markii qaar kamid ah xubnaha khusuusiga ee beesha aan axmed garaad laisku qabsaday taasna ay keentay muran ballaadan oo qaar idinku aad wateen la diiday taas miyaan loo qaadan karin aad shirka uga carooteen caaqil
ma aha taanu uga baxnay taas waxaad garan karaysaa haddii axmed garaad ay xubno ka gelayaan kii ka galaaba waa kii kale ma aha iyada ma aha loomana qaadan karo waxay ahayd inayan taas waxaa ka weynayd in looguba talagalay axmed garaad laftiisa in dhib laga dhex sameeyo dad kale ka dhex sameeyaan waxaa marka taanu uga tagnay taa maahae waa shirka oo iska dhan oo masiirihiisi lumay garaadkii aanu wadanay oo aan la aqoonsan oo cimaamadiisii dhulka la dhigay oo dana gaareen dadka ka lahaa dad ay iska iyagu waraaqahaas xoogeen oo ay ku talagaleen inay meel marsadaan taasaa loo qaban karaa qaadan kari lahaye ta kale feer dhami ma wado gale qaarun baa galaas mala aha taas cabdillaahi xasan cabdi kambi caaqil dhinaca kale wararku waxay sheegayaan in ibrahim garaad ibrahim baruud oo isna yii uu dad kala wado labada garaadna arrimahaas ay ku kala qaybsan yihiin oo taasi keentay in garaadku idaacadaha ka hadlo oo kalsooni shirkaas kala noqdo marka miyaan loo qaadan karin khilaaf idinku dhex jira beeshin axmed garaad qudheeda inaad shirkan shirkii beelaha si idinku aad buburi aad aada buburisaan miyaan loo qaadan karin oo taas mayna caddayn ba
ibrahim maanta la eedaysno ibrahim isaga lama hadalhayno garaad garaadbuu yahaa garaadkii wuu watay garaadkiina waa ka haluhiisiiyo faradiiyada intuu ka maqaala qaaday marka kuwa ka qaaday waxaanu u tirinaynaa anagu ibrahim baaruud ma haysano loogamana tagi kara waxaanu la odhan karaya garaad looma tihid war sida aan kuu sheegay shirku majiirihiisi waa ka lexday meelahaan xaq ulahayn buu maray garaadkii uu hawlihiisii laga hor yimi war si kale weeye sida loo qaadan sida loo qaataa sida xaqiiqidaa weeye
dhinaca kale haddaan aan aan u dhigno mi haddii idinku beeshii axmed garaad ay tii garaad cabdillaahi garaad soo fahadlay oo adiga caaqilkaa tira shirkii kalsooni baan kala noqnay haddii xubno kale oo kamid ah beeshii axmed garaad ayagu shirkii iminka ay ku biiraan oo haddana ay xubnihii khusuusiga kamid noqdaan taa maxaad ka helisaan
dee waxaana kuliyay anagu shirkaa waa qaadacay marka haddii dad meelaha jooga ninka danta ka ursanaya wax tarayaan isagay u taallaan laakiin anagu markii aanu garaadadiisii iyo odayaashiisii iyo waxgaradkiisii anagu ka noqonay laakiin haddii meelaha cid ka ursadaan dee iyagay u taallaan ninkii ursanaya dhinaca kale wararka maanta naga soo gaaraya magaalada garowe waxaa sheegaya in shan kamid a ismada go-aan kusugnaa buurawada lasoo nasanayo cayn la idiin soo diray kuwaa ma is aragteen haddaa is aragteen maxaad ku hadasheen caaqil
kuwaa isla aragna isla qarxinay wixii ahaynin axmed garaade garaada kale ay ahaayeen iyaguna waa ka garaadeen wixii aanu shirka kaga tagnay wax ilaa waa kala tagnay oo hadii lagamaao in shir dambe oo dhibahante hadii loo baahdo la qabanqabiyo weeye shirkanse waa sidaa aanu ku sheegnay saasaananu kaga tagnay shir fashil mayna waa noqday de marka waxyaabaha ad weydiinaysa hadii meelaha laga urursado adigaba adigiibaa fasilaadii wada oo le kule hadii meelaha laga urursado de saanu kaga tagnay unbaad muujinaysaaye wixii la urursanaya de anaga nooma taalo kuwaana saasaanu ku kala tagnay de waa iyana wuxuu qanciyay baanu ku kala tagnay caaqil dadka siyaasadiina la socda waxay qaar leeyihiin dhinacan puntland baad xiriir la leedihiin weyn arrimaha maxaa ka jira iyadoo shirka uburburinaysaan
hadalku de ninka hadlaya isagaa iska hadlaya puntland markii horeba meesheeda ay ahayd way joogtay meelaha qayba rag kamida mas-uuliinka ahaa kamid ahaa dadka puntland meesha wuu ku ogaa waanu ahaa laakiin wuxuu meesha ugu shirayay inuu wax kororsado oo wax la yimaado wixii baa ka xumaaday de marka puntland maxay taala puntland ciddaa weeraraysay
chief caaqil cabdullaahi xasan kambi dad badan baa hadda kaa dhegeysanaya shabakada wararka ciyag dot com oo ku sugan daafaha caalamka iyo weliba daafaha caalamka oo dhan oo u dhashay gobolada sool sanaag iyo cayn oo shirkan iyagu la socday maantana ka warhelay inaad shirkii kalsoonida kuwa kala noqoteen kuwa ayaga maxaad ku qancinaysaa maanta hadda kaa dhegeysanaya barta internetka ciyag online
waxaan ku qalqinayaa waxay kamid yihiin dadkaa ka baxay dadka kamidkaa iyo wixii lamid ah ee la afkaarihi way arkayaan shirka ama waa u dhagaleeyihiin ama cidun baa u joogta dee taladoodu maanta niman ay ka qasan tahay ma aha way arkeen dadkii si kale loogu dhigay ee lalahaa waxbaa laydin qabanaya waxa ay yihiin way ogaadeen dee dalahooda ha ka tushadeen
ugu dambayntii maxaad imika yeelaysaan xaggeaasi ku sugantahin imika mabuurowel baad joogtaan magaro waad joogtaan maxaad yeelaysaan ma soo baxasaan ma buuhoodlaad imanaysaan xagee u dhaqaaqasaan
waxaanu u imanaynaa buuhoodla buuro wadan ma joogno waxaanu joognaa garowe waana kasoo ambabaxaynaa buuhoodlaana diana iyadaa imanaynaa caaqil cabdullaahi xasan kambi oo kamid a coqaasha gobolada sool sanaag iyo caynu kana mid a coqaasha beesha axmed garaado goori waa soo warramayay shabakada wararka ciyaag dadka caaqil aad baad umahadsan tahay
iyadaa mudan